faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxameddee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeen ee raadiyo cadaada caawi kuwada ugu dooroon ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka codsaday beesha caalamka inay si deg deg uga qayb qaataa gurmadka fatahaadda webiyaasha si loo samatabixiyo dadka uu saameeyey dowladda soomaaliya oo ka digta roobab duufaana wato oo kusoo wajahan deegaano ka tirsan maamulada somalilan iyo puntland ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo isugu jira ciidamada qalabka sida ee dalka oo tababar ku saabsan hubkaydinta lagu soo gebagabeeyo magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo dul toogasho ayaa xabsi ku xukuntay mas-uuliyiin ka tirsan degmada maxaas ee gobolka hiiraan madasha xisbiyada qaran oo dowladda federaalka soomaaliya ku dhaliilay oo gurmadsho la'aanta dadkii uu saameeya webiga shabeelle kana digay inay musuq maasuqda doorashada soo socoto guddiga doorashada galmudug oo dhowaan soo magacooday wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya oo qahay habraaca doorashada galmudug iyo hagga ay marayso howlahooda madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo kormeeray deegaano ka tirsan jubbaland oo fatahaad ka sameeyey webiga jubbo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ku sugan gobolka gado oo walaac ka muujiyay xubno tiro badan oo ka tirsan ururka al-shabaab oo isku soo dhiibaya ciidanka xoogga dalka qodobada caalamka warka habeen caawana waxaad ku maqli doonteen turkiga u yeeray safiirka u fadhiya dalka maraykanka qodobadaas iyo kuwo kale oo fidsan goorrow u diyaargarooba dhegaystayaal
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo arbaca sii baxaysa qabiisna soo gelaysa taariikhda ay ku asdaysan tahay soddonka bisha tobnaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka faahfaahinta warkaa oo dhammaystiran caawi waxaa la diyaar ah maxamed axmed haybe
mahadsanid mahad nuure axmed dhegaystayaal mar kale habeen wacan oo wanaagsan kuna soo dhowaada warkii habeen oo fidsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa beesha caalamka ugu baaqay in si deg deg ah ay uga qayb qaataan gurmadka fatahaadda webiyada shabeelle iyo jubba faahfaahinta warkan waxaa sii dhammaystiraya war-soosaaraha caawa mahad nuure axmed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay si deg dega wax uga qabtaan dadaalada nafbadbaadinta ee lagu gurmanayo deegaanada dalka ee fatahaado ay ka sameeyeen webiyada kuwaas oo dhibaato xoogan ay geysteen mudane xasan cali kheyre ayaa warqad u diray dhammaan dowladaha saaxiibada le ee soomaaliya hay-adaha caalamiga ah ayaa sheegay in dowladda ay bixisay jawaab deg degaal si looga hortago xaaladoo kasii dari karta hase yeeshee xaaladdu ay tahay mid u baahan in si wada jira la isaga kaashado maadaama ay jirto dhibaatooyin aada u ballaaran ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa caddeynaya dadaalo ka sameeyeen deegaano ka tirsan maamulka jubbaland hiirshabelle koonfur galbeed ayna ugu daran tahay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan oo ay sameeyeen webiga dhex maray ee jubba fatahaado sababay dhimasho iyo barakac burburinta kaabayaal dhaqaale ayna ugu sii daran yihiin xaarad bini-aadamni oo horleh oo ka taagan deegaanadii ay ku barakaceen dadkaasi iyadoona la filaya in maalmahan soo socda ay biyaha webiga sare usii kacaan maadaama ay weli da-ayeen roobabka mudane xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa adkeeyey haddii aan si dhaqso ah aan ficil loo qaadin inay xaaladda ka sii dari karto wuxuuna beesha caalamka ugu baaqay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax uga qabata xaaladaha bini-aadinimo ee ka jira gobolada dalka ee qaar dowladda soomaaliya ayaa ka digtay roobab duufaano wata kuwaasi oo kusoo wajahan deegaano ka tirsan maamulada puntland iyo somalilan xasan khasaaro ayaa warkaansi dhammaystiray dowladda federaalka soomaaliya ayaa digniin ka soo saartay qaybo ka mid a deegaanada maamulka puntland iyo sidoo kale deegaanada hoosta maamulka somalilan taas oo sheegtay in xilliga ay kusoo foolleyihiin dacdad iyo roob dabel waata oo la sheegay inay kusoo foolleyihiin deegaanada maamulka puntland iyo sidoo kale qaybo ka mid maamulka somalilan wasiirka wasaaradda warfinta dhanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayar maarey oo la hadla warbaahinta dowladda ayaa digniin culus u diray dadka ku nool goobaha ay kusoo socdaan roobka daylowata ee kusoo wajahan qaybo ka mida deegaanada puntland iyo sidoo kale gobolada waqooyi ee somalilan wasiirka warfinta dhanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa shacabka ku nool meelaha gudan iyo sidoo kale meelaha goodka ay biyuhu geli karaan ugu baaqay inay iska mabaxaan islamarkaasna ay tagaan goobaha taagga ah taas oo saabici karta inaysan saameyn ku yeelan biyaha iyo roobka daadad wata ay kusoo wajahaan qaybo ka mida deegaanada puntland ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gaar ahaan degaamada puntland iyo somalilan la wadaagaya in iyadana la filayo ama ay jirto filasho ah inay duufaan la dhaho ker ay degaamada saamayso saddexda november oo ku beegan axadda soo socota gaar ahaan degaanada eil xaafuun iyo xeebaha sanaag ayay ku soo socotaa waxaa la qiyaasayaa inay soomaaliya kusoo gaadho toddobaatan iyo shan kilomitr ber hour inay kusoo gaadho marka dadweynaha degan geeska soomaaliya eliya xaafuun iyo degaamada kale ee xeebta ku dheraran badda cas waxaanu iyagana aanu aanu ku dhiirigelinaynaa ama ama kula talinaynaa inay digtoonaadaan sida ay u kala shisheeyaan ay u digtoonaadaan oo wixii loo gaadho kowda bisha ay ka dheeraadaan wax kasta oo marka dabaysha xawligaa ku socotaa timaado oo roob wadata inay naftoodu khatar gasho hadday inay ka dheeraadaan degaanada xeebaha ka durkaan meelaha buuraha iyo tagaan guryaha laamayeeriga ah oo kale khatartooda ayay leeyihiin marka duufaantaa xoogga timaado oo qofka ay isugu darsami karto in duufaantu dhibaato u geysato iyo in laamayeeriga duulaya uu dhibaato u geysto oo qofka uu dili karo marka dadka soomaaliyeed degan xeebaha badda cas iyo geeska soomaaliya bari ee soomaaliya waxaanu ka codsanaynaa inay degaamada ka dheeraadaan maalmaha aan qabtay si ay naftooda taxadar ugu qabaan oo ay tagaan meelo ay ku ammaan helayaan ilaa afarta bisha ayaanu kula talinaynaa insha allahu tacaala dowladdu marba wixii kasoo kordha ee duufaantaas iyadana ishay ku haysaa oo ay ku xidhan tahay hadba xawliga ay soomaaliya kusoo gaadho ilaahay qadarkiisa way isbedeli kartaa hoos bay udhici kartaa insha allahu tacaala laakiin hadday kusoo gaadho hadda masaafada la filayo waxay soo gaari kartaa dhulka baadiyaha ah ee ilaa ilaa ilaa gobolada dhexe ayay kusoo dhowaan kartaa xawligeedu laakiin sidaasaanu daily brevin idinka siin doonaa maalmaha soo socda fatahaadda iyo dabayshaas ama duufaanta iyo roobabka wadata ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo isugu jira ciidamada qalabka side ee dalka ayaa tababar ku saabsan kaydinta hubka maanta loogu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka tababar ku saabsan kaydinta hubka ayaa maanta loo soo gabagabeeyey ciidamo isugu jira boolis iyo militari oo dhowr maalmood siminaar uga socday magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana tababarkani soo xiray taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed sakiya xuseen axmed waxaana ka qayb galay cutubyo ka mid ah qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya jenaraal sakiye xuseen taliya ku-xigeenka koowaad ee booliska soomaaliyeed oo la hadashay saraakiisha tababarku usoo xirtay ayaa sheegtay inay dowladda federaalk soomaaliya ka go-an tahay tayinta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxay sheegtay in ciidamadani ay yihiin kuwii loo soo xulay kaydinta iyo xifdinta qalabka kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxaan run ahaantii aad iyo aad uun ugu faraxsanahay inaan maanta arko dhallinyaro saraakiil saraakiil xigeenno ka wada socda dhammaan ciidamada qalabka sida shan cisho isla fadhiyey cashar isla qaatay isla dooday isla fahmay isla qabsaday run ahaantii waa guul aad iyo aad u weyn oo u soo hooyatay ciidamada qalabka sida sidoo kalena waxaan rajaynayaa shantan cisho bis inayna ku ekaanin ee wada shaqayntiina iyo isaka warqabkiina iyo isla shaqayntiina waayo isku shaqo baa tihiin kulliina waxaa ka wada socotiin ama gacan ku haysiin maamulka hubka iyo rasaasta ciidamada qalabka sida ha noqoto ciidanka xoogga dalka ama ciidanka booliiska asluubta iyo immigrationkaba isku bax baa tihiin ciidamo kale kala duwan ha ka socotiina laakiin isku bax baa tihiin waxaana rajaynayaa inaan isku xidhnaan doontiin biidni illaahi tacaala waxaan rabaa sidaa uga warhaysiinba dowladdeena waxay wadaa juhdi aada u ballaaran oo dibu habeyn lagu sameynayo dhammaan ciidamada qalabka sida dibu habeyntaas keliya ma aha hubinta askariga inuu jiro in kale inuu xuquuqdiisa qaata iyo inuu fadhigiisa joogo oo shaqadiisa ku jira dibu habeynta waxaa qeyb libaax ka ah dibu habeynta lagu sameynayo nidaamka iyo maamulka ciidamada qalabka sida waxaana kow ka ah waxa weeyaan waa maamulka agabka ama ha noqoto baabuurta ciidamada qalabka sida iyo hubka ay ka howlgalaanba sidoo kale sidaa ugu warhaysiinba dalkeenu waxaa weeyaan dal ku jira dagaal dagaalna haddaa ku jirta waxaa u baahan tahay waa agabkii a ka howlgali lahayd oo dadkaan iskaga dhicin lahayd si loo helo marka hubkii rasaastii loo baahnaawa anagana cunaqabateyn baana saaran sina looga qaado cunaqabateynkaas waxaa la yidhi waa inaan la helaa nidaam hufan oo lagu hubsan karo maamulka hubka iyo rasaasta ciidamada haddaanaan taas la helin hubna la heli maayo haddaanaan hub la heline maxaan ku yidhaahdaa dagaalkan inta wuu sii jiraya soo saas soo maaha si loo helo marka juhdi weyn maxay marka dowladda qaranka soomaaliyeed ay ku bixisay in la nidaamiyo maamulka hubka iyo rasaasta dowladda si walbay nidaam usoo dejisaa nidaam hirgelintiisa waxay ku xiran tahay waxa weeyaan ragga iyo gabdhaha gacanta ku hayo marka su-aal baa rabaa inaan idin weydiyo idinka oraaliha saraakiisheyda ma doonaysiin ma danaynaysiin dan manugu jirtaa in cunuqabateynka hubkana laga qaada anaga dan manoogu jirtaa dan manoogu jirtaa inaad dulmiyaaneynta ku daahay dalkeena inaan la dagaalno iska celina soo taa dastuurka ugu dhaaranay taas ma qoraya idinkana diyaar muu tihiin shaqada haddaad diyaar u tihiin ogaada marka hal shay dowladda si juhdi walbay bixisaa nidaam walbay soo dejisaa hirgelinteeda waa idinka anaga dood ahaan iyo siyaasad ahaan waa soo dejin karna haddaan nahay madaxda kala duwan oo qaranka laakiin haddaa idinkana qiblada noo toosin salaadana noo lagama aqbalay dowladda federaalk soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta tayanta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka side ee dalka ayaa dil iyo xabsi ku xukuntay mas-uuliyiintii hore ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan faahfaahinta qodobkan waxaa mar kale sii dhammaystiraya xasan axmed maxamed maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa xukunno kala duwan ku riday eedeysanayaal loo haystay qaraxii sanadkan bilowgiisii lagu dilay allaau naxariistay gudoomi ku-xigeenka dhanka ammaanka siyaasadda degmada maxaas ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle cali axmed guure qoyane iyo nuur ibraahim mahad alle ayaa waxaa lagu xukumay dil toogashaha halka cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale oo ahaa gudoomiyii hore degmada maxaas ee gobolka hiiraan lagu xukumay xabsi daayin dhammaantood waxaa loo haystaa qarax uu ku dhintay gudoomiyii ku-xigeenka degmada maxaas ee gobolka hiiraan rashiid cusmaan cabdi qaraxaas oo degmada maxaas ee gobolka hiiraan ka dhacay sagaal tobanka bisha afaraad ee sanadkaani maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhageystay dacwadda loo haystay dadkaani waxaana dhowr jeer xeelaanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ay soo bandhigeen cadeymo cod la duubay oo lagu sheegay inay falkaasi ay ku lulahayeen gudoomiye maxkamadda ciidamada qalabka sidee dowladda federaalk soomaaliya xasan cali nuur shuruud ayaa ku dhawaaqay xukunka maanta ee maxkamadda ciidamada qalabka sidee dowladda federaalk soomaaliya ku riday eedasaashan loo haysta qaraxii lagu dilay gudoomiye xooyeenka dhanka ammaanka siyaasadda degmada maxaasi ee gobolka hiiraan ee hirshabelle cali axmed guure cali qoyane ina madiino cali oo maqano ah labo nuur ibraahin mahad alla afartan iyo laba jir ah inaa faadumo xaaji maxamed ku dhashay hiiraan saddex cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale konton iyo toddoba jir ah inaa ambiyo sheekh axmed ku dhashay maxaas kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inay ka wada tirsan yihiin kooxda al-shabaab iyo in ay qarax miino ku dileen marxuum rashiid cusmaan cabdi oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada maxaas dembigaas oo ka dhacay degmada maxaas aakii bishii afraad doodheer kadib maxkamaddu markii ay aragtay qiraalka eedaysane nuur ibraahin mahad alla uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa in qarax miino oo ay u soo dhiibeen kooxda al-shabaab uu geeyey degmada maxaas qaraxaas oo uu geliyey kuna qarxay maqaayad uu fadhiisan jiray marxuum rashiid cusmaan cabdi sidoo kale wuxuu sheegay eedaysanuhu in ka hor inta uusan qaraxa dhicin ay kulmeen eedaysanaha saddexaad cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale oo u sheegay inuu khilaaf kala dhexeeyo marxuumka markay aragtay maxkamaddu qoraalka eedaysane cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale oo uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa in ay kulmeen eedaysanaha labaad nuur ibraahin mahad alle inta uusan qaraxa dhixin ka hor iyo in ay jirto inuu la xidhiiray markii la xidhay kadib lacagna u tuuray sidoo kale eedaysanuhu wuxuu sheegay inuu la soo xidhiiri jiray eedaysanaha koowaad cali axmed guure cali qoyane oo ka tirsan al-shabaab kana wada hadli jireen arrimaha deegaanka markay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weyddiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in markii uu dhacay qaraxii uu ku dhintay guddoomiye ku-xigeenka kadib ay soo xidheen eedaysane nuur ibraahin mahad alla markii ay wareysteenna uu u sheegay in uu isagu keenay qaraxa degmada maxaas islamarkaana uu isagu ku aasay goobta uu fadhiisan jiray marxuumka sidoo kale maraggu waxay sheegeen in eedaysanuhu u sheegay in qaraxa uu u soo dhiibay cali axmed guure oo ka tirsan al-shabaab markii uu imaaday degmada maxaasna uu ku soo xidhay eedaysanaha saddexaad cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale oo markii ay kulmeen u sheegay in qaraxa loo dhigaayo marxuum rashiid cusmaan cabdi sidoo kale maraggu waxay sheegeen in guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisu uu ka dhexeeyey khilaaf la xidhiiray maamulka markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah caddaymihii iyo qiraaladii laga qoro eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad sawirka marxuum rashiid cusmaan cabdi oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada maxaas oo geeriyooday kii bishii afraad saddex codod caddaynaya xiriirka eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad markay dhegaysatay maxkamaddu dooddii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysana ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay kow dembiile cali axmed guure cali qoyane oo maqano ah labo dembiile nuur ibraahin mahad alla waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum rashiid cusmaan cabdi saddex dembiile cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im
madasha xisbiyada qaran ayaa dowladda dhexe ee soomaaliya ku dhaliilay gurmad la-aanta dadka ay saameeyeen webiyada shabeelle iyo jubba mar kale qodobkan waxaa sii dhammaystiraya mahad nuur axmed magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maanta arbaca lagu qabtay munaasabad kooban oo lagu dhawaaqayey madasha xisbiyada qaran oo ay ku midoobeen xisbiyo dhowra oo ka jira dalka waxaa ka qaybgala madaxweynayaasha hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud madashan oo ay ku midoobeen ilaa lix xisbi siyaasadeed ayaa madaxweynaha hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed waxaa lagu doortay hogaamiyaha madal ay ku midaysan yihiin xisbiyo siyaasadeed oo lagu magacdaray madasha xisbiyada qaran sheekh shariif sheekh axmed hogaamiyaha xisbiga himilo qaran oo warbaahinta la hadla ayaa markii kulanka soo dhammaaday sheegay in dowladda aysan weli caddayn jidkeel doorasho lagu gudbi lahaa islamarkaana aysan ka aqbali doonin in wax mugdi ku jiro la sameeyo sheekh shariif ayaa sheegay inaysan la aqbali doonin in la aruuriyo koox la magac baaday xoogaga wadaniyiinta oo doorasho lala gelayo islamarkaana aysan raalli ka ahayn wax aan heshiis lagu gelin in la sameeyo waxaa la wada socotiin axsaabtu ee dalkeenna ee xilli dheer kama jirto laakiin haddana waxaa loo aasaasay inay abuuraan jawi siyaasadeed oo lagu tartamo oo ku dhisan nidaam is-ixtiraam iyo dimuqraadiyad ku dhisana si looga gudbo marxaladda adag ee ka loona gaadho maxkarad max- eh, marxalad baahsan ee asaaskeedu yahay dadku inay isu raacaan aragti siyaasadeed maanta madaxweyne farmaajo dalka madaxweyne ka ah waxaan rabnaa inuu hirgeliyo inuu hirgeliyaan rabnaa oo sharaf ku qaato dastuurka oo la garab maro sharaf laguma keeni karo nuqdada saddexaad waxay tahay doorashooyinka marka siyaasadda doorashadu ay soo dhowaato haddaan la helin aragti siyaasadeed ee dadka siyaasiyiinta ay ku midaysan yihiin dalku wuxuu gelayaa fawda ma naqaano ilaa hadda doorashada soo socota waxa lagu- waxa lagu gelayo one man one vote laabadiisii ma la qaaday amnigii ma la sugay dadkii ma la tirakoobay sharcigii ma la- ma la ansixiyey wax laysku waafaqsan yahay ma jiraan mase sida guddoomiye eh, Cus- cusmaan uu sheegayay koox la yidhaha waddaniyiina inta la aruuriyaa doorashada gelaya annagana waa camiraynaa waxaa u malaynaa inaan intaas ka weynna we never accepted that waxaa la rabaa dowladdu indhaheeda inay furto doorasho laga wada tashaday oo lagu heshiiyey inay dalkan ka dhacdo sababta aan u leeyahay waxay tahay wixii loo dira ma fulin dowladda waxaa laga rabay dalka in la xoreeyo al-shabaab laga xoreeyo dalka la tira koobo doorasho sidaas lagu galo ma la sameeyey lama samaynin maanta meesha aragtay maraysa xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga u b d ayaa dowladda ku dhaliilay in miisaaniyadda ay ku bixisay dhismaha talooyinka uu sheegay inay jireen meelo kale uga habboon madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa sidoo kale xukuumadda ku dhaliilay soomaaliya inay ka gaabisay u gurmashada shacabka ku dhibaataysan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan oo xilligan wajahaya dhibaato ka dhalatay fatahadda webiga shabeelle sida oo madaxdeenna iyo dowladdeenna iyo hay-adaheenna ee dawliga ah ee dastuuriga ee jiro dadka soomaaliyeed ay ugu sharaxi karaan dowladdu malaayiin doolar oo aan bajetka ku jirin taallooyinay ku dhisi kartaa waa soo heli kartaa ma aha taallada inay waa xunta aan leeyahay laakiin malaayiin doolar oo taallooyinka lagu dhisana dowladdu waa awoodaa way soo heli kartaa dadka reer beledweyne ee biyaha dhex jiifa ee qaarkood ku dhammaadeen qaarna muxuu ahay guryaha oogadooda saaran yihiin waayeelka dusha lagu sido biyaha dhexdooda lala marayane dowladdu uma heli karta lacag ee muxuu ahay dadka qaaraan ha la keenay iyo hebel qaaraan ha keenay iyo kan ha keenay dhehaysaa yacni in laysqabadsiiyaa loo baahanaya waxay daliil u tahay xasaasiyad dadka ayaa dowladdeena ka maqan dadka dhibaatada iyo culayska ay qabaan mushaakilaadka ay qabaana ka maqan marka waxaan leenahay dowladdeenni inay ku baraarugsanaato ee waxay dowlo waxay macno ku leedahay dowlad u tahay markay ka jawaabto dadka intay kari karto wixii aanay kari karin maxay uu dowladdu u yeeli weyda dowladdeenu waa dowlad eh, gaa- ah, daciifa waa dowlad d- maxaa curdana hadda dhalanayso waa dowlad tabar yar dhaqaaluhu ku yaryahay wax badan imka cadaawo badan balaayo badan ku dhinacyo badan ka haysato waa qirayna waxaasoo dhan laakiin haddana waxbaan ku tuubsannahay weli ay karaanaa jiro wixii ay kareen inay karaanaan rabnaa mahadsanid mahad guddiga doorashada galmudug ee dhowaan ay soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa qeexay habraaca doorashooyinka maamulka galmudug cabdulaahi warsamar rooble ayaa warkan ka soo diray magaalada dhuusamareeb guddiga farsame ee doorashooyinka maamulka galmudug ee dhowaan ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday kulamo uu kaga tashanayo howlaha dhismaha maamulka soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday kulamo uu kaga tashanayo howlaha dhismaha maamulka galmudug kuwaasi oo uu ku meelmariyey guddoonka sare ee guddiga laguna aasaasay guddiyo hoosaadyo la shaqaynayo guddigan ayaa waxa uu maanta soo saaray war ku saabsan halka uu marinayo howshii uu waday gudoomiyaha guddiga farsame ee maamul dhisida galmudug cabdinaasir geelle oo saxaafadda shir jaraa'id ugu qabtay magaalada dhuusamareeb ayaa ka warbixiyey shaqooyinkii u dambeeyey ee u qabsoomay iyo qorshaha galmudug loo dhan yahay lagu dhisayo oo guddigu uu sheegay inuu ka faraystay dhowr jeer haatanna la diyaariyey qorshaha dhismaha maamulka galmudug iyo habka soo xulista baarlamanka guddigu wuxuu si rasmi ah u gudagalay howlihii loo igmaday afarii labaatankii bishan wuxuuna si toosa u saldhigtay caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb guddigu wuxuu bilaabay diyaarinta qorshe howleedka baaxadda leh ee saldhigga u ah habsami u socodka maamul udhisidda galmudug wuxuuna si aad ah uga dooday habraaca maamul udhisidda dowlad goboleedka galmudug intaas kadib guddigu wuxuu u fadhiistay dejinta ansixinta xeer hoosaadka guddiga oo udub dhexaad u ah habsami u socodka shaqo ee maamuee maamul goboleedka howlmaalmeedka guddiga guddigu wuxuu dejiyey xeer hoosaadka hagaya howlmaalmeedyadiisa oo ay ka mid yihiin qodobada hoos ku xusan kow mabaadi'da guddiga labo awoodaha iyo mas-uuliyadda guddiga saddex habmaamuuska sharciga guddiga afar magacaabista guddi hoosaadyo intaas kadib guddigu wuxuu isku raacay dhisidda guddoonka iyoiyo guddi hoosaadyada waxaana shan iyo labaatankii bishan si wada ogol ah guddigu u doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen falanqayn dheer kadib guddigu falanqeyr dheer kadib wuxuu guddoonku magacaabay guddi hoosaadyada guddiga farsamada iyo maamul dhisidda galmudug oo kale ah kow xogaynta guddiga labo guddiga xalinta khilaafaadka saddex guddiga habmaamuuska guddigu wuxuu si qoto dheer u daraaseeyey xanaankii awood qaybsiga beelaha galmudug ee cadaado lagu soo dhisay sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii wuxuuna faham guud ka qaatay habraacyadii loo maray taas oo u noqon doonta halbeeg ama udubdhexaad halka aan shaqada ka bilaabi doono gunaanad laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay soddonka bisha oktoobar labada kun sagaal iyo tobanka guddigu wuxuu si xowli ah u gudagalay howlaha saldhigga u ah maamul udhisidda galmudug guddigu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan shacbi weynaha galmudug iyo saamileyda siyaasadeed in ay hormuud oo ay hormuud ka yihiin hoggaanka dhaqanku inay u diyaargaroobaan ka qaybgalka dhismaha dowlad goboleedka galmudug ilaaliyaanna wadajirka midnimada xasiloonida iyo danta guud ee bulshaweynta galmudug aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhanka kale gudoomiye geelle ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in bulshada reer galmudug ay ka qayb qaadato caawinta dadka walaalaha ah ee ku barakacay fatahaada webiga shabeelle uu ka sameeyey magaalada beledweyne isagoo tilmaamay in ay kaalin ka geysan doonaan gurmudka loo sameynaya dadkaasi waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto shirkan jaraa-id aanan baaq u diro bulshada reer galmudug meel kasta ay jeegaan oo ay joogaan in walaalaheenna ku dhibaataysan hirshabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne oo ah maamul ay dadkuna walaalo yihiin darisna nala ah ay u gurmadaan wixii karaamkooda ah oo ay uga qayb qaataan sidii ay u caawin lahaayeen
intaa waxaa ku dhan warkii habeen ood kala socoteen raadiyo cadaado warka caawa waxaa soo saaray mahad nuure axmed halkan waxaa idinkala socodsiinaya anigoo ah maxamed axmed aadan warkan warka xiga habeen wanaagsan